kuwa hubantidiini adiguna hablaha maanta waad ugu horaysaay halbowlaha wadnaha iyo bogaabtee qawrudaay obay hidriya dhaqanku waa hubantidiini adiguna hablaha maanta waad ugu horaysaay
waxaan dhegaystayaal mar kale barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan idinku hayaa wallahi sheekadan markii aan maarta baranay gabadhii ay sheekadu ay maarta maxay ku dhacday oo la dhahdo dhoola awgeedi markay iiga sheekaysay macnaha sheekadan maarta abaalmarin jacayl iyo habkii ay ugu dhacday iyo muddadii ay socotay iyo sheekada xiisaha iyo nuxurka iyo qisada iyo fariimaha ay gudbinaysa markii aan maaragtay arkay baan go-aansaday inaan bulshada soomaalida usoo bandhigaan sheekada qoro waa qoraaga sheeko la magac baxday abaalmarin jacayl oo ka sheekaynaya waxa ku dheliyey qorista sheekadan waxaan kaloo idiin hayaa dhool awgeedi oo ah haweeneyda laga qoray sheekada kadib markii ay gabadheeda siisay oo ay u aqalgeysay nin ay guur ku ballansanaayeen oo ay iscalfan waayeen waxaan ku siiyey qaabkan ku siiyey wuxuu yahay maadaama muddo badan aan ismoognayn labaatan sano iyo ku dhawaad aan ismoogeyn intaasna asaga uusan iloobin uu isoo xiriiriyey uu si fiican iisoo xiriiriyey markii aan ogaaday jacaylku ii qabay inuu weli ii qabo uusan iga samrin ayaan u gartay aniga gabadhaydii oo aniga ilamida oo fayskayga wadato oo wanaagayga wadato laga yaabay inuu markuu ayada arko igu soo xusuusto aniga inaan ku abaalmariyo waa sheeko aad iyo aad u xiiso badan oo aan goor dhow idinku maqashiin doono barnaamijkan caweyska washington fanaanka toddobaadkan martida noo ahna tolow waa kuma ragku beleda uu maro maasihii ka sheekee dumarkuna baraaraha dumarkuna baraaraha
waxaan filayaa inaad durbo wada garateen waa fanaanka cabdulqaadir jubba oo marti ku ah barnaamijka caweyska washington waa caawa iyo caweyska washington aan ku bilaabe qof waliba si iyo qaab ayuu ku maamuusaa qofka uu wanaag dhex maro amaba u gala hase ahaatee waxaan caawa barnaamijkan idinku hayaa abaalgud la yaab leh oo ay hooyo soomaaliyeed ku abaalmarisay nin ay wanaag badan u tirinayso kaasoo ay islahayd waxa uu noqon doonaa shaygii aad ubadkiisa korin lahayd hase ahaatee aan dhicin haweeneydan oo magaceeda la yidhaahdo dhool awgeedi ayaa dhowr iyo labaatan sano kadib waxa ay ninkii ay guurka ka damacsanayd ee hase ahaatee ay dagaaladii sokeeye ku kala abaadeen waxa ay siisay oo ay u guurisay gabadheeda curadda wariyaha v o a ee muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa muqdisho kula kulmay oo ay uga sheekaysay sida ay sheekada u dhacday kun sagaal boqol siddeetan iyo sideedii ayaan wiil wada soconay xitaa uu aabihiis goobjoog ka ahaa xiriirkeena aadna uu iila jeclaa in aan isguursano garoobaan ahay markaan wiilka xiriir ka wada lahayn gabaraa ii joogto yar waan isweynay xilligii burburkii maxamed siyaa dagaalkii aa nagu dhacay annagoo xiriirkeena aad iyo aad u wanaagsan yahay dagaalkii kadib yacni muqdisho waa lagu kala qaxay waa lagu kala guuray aniga ma ahayn qofta magaalada muqdisho ka dhex baxday dhibaatadii soo martoo dhan ilaa naaw waan joogaa isaga wuu baxay dadkii yaacayuu galay wuu iska sii socday maraykanka meel la yidhaahuu tegay anna waan iska guursaday caruur baan iska dhalay alxamdulilah muqdisha un dagaaladeed marba dhinac isaga cararayay saas ayadoo ay tahay ayaa waxaa iga dhaawacma wiil internetka la yirigeli sida hay-ada ay ku caawiyaan internetkiaan geliyey internetkii markii la geliyay magacayga sawirkayga ayuu ku aqoonsaday isagoo maraykanka joogo uu isoo wacay galab galbaha kamid a anoo weliba xanuunsan madaafiic naga kor dhacayso cunuga uu dhaawac iga yahay oo dalka xitaa wax loogama qabo kara layiri markuu isoo waca isaga unbaa ixiriiriy oo xusuusanaya ma uu yaani hadda markaas wuuba iga dhumo oo qof xanuunsanna waa ahaa dhowr jeero wuu igu celceli waayo waayo markii dambe isu kay sheegay oo yacni dhowr qisoona dhex marta isoo xasuusiyey markaas kadib aan aqoonsaday aqoonsi dabadiis xaaladeedaan uga waramay warniyow saas xaaladaasaa jirto uu isoo xasuustay dhoolay ii warma fiicanta nabad alxamdulilah ana sidiiaan ku xusuustay xaaladeedaan uga sheekeeyey meeshiiaan markaas xiriirkooda sameynay yacni ilmaha meesha ka saar uu dhahay ilmaha meesha ka bixi xoogo qorash inuu iisoo diro uu dhahay ilmaha ka saar meesha xabadda ka socoto oo meel xoogo jawigeeda degan yahay gee waan gartay dhool sheekadu markay halkaas joogto goormay kugu dhalatay inaad gabadhaada u hibayso ninkii berisamaadkii aada isjeclaydeen ee ay waayuhu idinkala geeyeen Een, waxaan ku siiyey een, qaabkan ku siiyey wuxuu yahay maadaama muddo badan aan ismoogneyn labaatan sano een, iyo ku dhowaad aan ismoogeyn intaasna asaga uusan iloobin uu isoo xiriiriyey uu si fiican iisoo xiriiriyey markii aan ogaaday jacaylku ii qaba inuu weli ii qabo uusan iga samrin ayaan u gartay aniga gabadhayda oo aniga ilamida oo fayskayga wadato oo wanaagayga wadato uu laga yaabo inuu markuu ayada arko uu ugu soo xusuusto aniga inaan ku abaalmariyo aabihiisna wuu joogaa wuuna ku qancay waana lagu farxay aada iyo aad siday markii dambe ku xidhiireen gabadhaada basra iyo raage oo aada adigu u doorbiday Een, sawirada internetka ugu diray way qancisay alxamdulilah meesha xiriirka ka wada socday xiriir kadib gabadhayda waa usoo bandhigay ayadoo og ninkan aniga inaan xiriir wada lahayn aan idhi hooyooy macaaney gabar yaraa tahay een, waa ku jeclahay ninaan rabin cid kugu qasbaysa ma laha ninkaas ha iga soo kaa doonto ma ku siiyaa oo ma kuugu duceeyaa mise waa kaa daya hooyo iigu ducee oo isiihaye okay sidiyaan ugu sheegay asagiine galab galbaha kamida markaan arrintaas kusoo qaaday adi koob iyo toban saac camal gabadhi waaba waayo farahay ka baxdo koob iyo toban cisho aan raadinayo naxdin aniga waxaasi ka tagtis ma dhehayna waaba yaaba waxaan jir gabadha ma lagaa dilay Een, maxaa ku dhacay magaalada oo iska xun tahay koob iyo toban ber kadib ay soo hadashay Een, waxay tiri aniga hooyooy ninkii ma la iga daanaa ninkaas awalba cid kugu qasbaysa male xorriyadaa lagu siiyey bal imowba adaaba noloshaada aan la yaabanahay maqnaashadaada aada maqan tahay iyo dhibaato inay ku gaarto in kale warba umaya ninaad nooshaaba ma ogeyn adiga kadib gabadhi waxay tiri aniga ninaa i qabo nin maa ku qaba haa yaa waay ninka Een, waa wiilkaas xaafadda degan wiil yaroo xaafadda degan oo santa qadiir ku lahaa waxaa iri ama ha ku qabo ama yuusan ku qabina noloshaada yaaba anaga la-nahay noloshaadaaba anaga dhibaato nagu haysa la-aanshadeeda Een, haddii lagu guursado dhimala ninka kugu aad adigu jecesha anaguna jecelne bal noo imow Waa calaaya xaal gabadhii muddo ninkii markuu qabay xumaato kadib yacni asa- iyo anigana dhex martay Een, ogaanshaha markuu gabadheeda guursanayo uu ogaansii waaye darteed soomaalidu dhaqan iyo xeer ay leedahay gabdhaha waa laisu sheegaa markii la kala guursanayo Een, xumaatadaas yaroon dhex marta kadib haddana calaf isku mayla lahayn waaba waa uu soo fura gabadhii gabadhii markuu soo furo kadib haddana wiilkii isaga u- marnaba igama faaruqin isagu wuxuu dhahay walaaley dhooley aniga haddii gabadhii aan calaf isku lahaan weyn gabar walaashay taa marnaba kuma ilaabayo isoo wac markaad wax iiga baahato gabadhaadii maadaama ay dib kuugu soo noqotay sidee mar kale ugu qancisay inay nolol la wadaagto raage sideese isku fahmeen gabadhi markay garoob soo noqotay kadib aan wacay waxaan idhi gabadhi waa garoob hadda shalay saan kuusii haddaa diyaar ugu tahay Een, ana sidoo kale waayuu dhahay xiriiray sidii kadib u wada sameeyeen adi muddo sanad iyo baray wada xiriireen kadibna uu yimid soomaaliya yimid hargeysa waa isku meheriyey Een, meheraan ugu dhigay muqdisho kadibna anaa kaxeeyey hargeysaan ugu geeyey alxamdulilah adigaa toddobadii ka saaray Aa, toddobadii anaa ka saaray toddobadii markay ka baxeen habeenkii ugu horreeyaybu markaan ay aan geeyey subaxii markuu waaga baryay aniga ayada aan wada kulno mabdaqa jikada aan isugu soo galnay waxaan rahaye ka waran ninkaan maku anfacaa haa hooyo wuu i anfacaa markaas kadibna faataxadaan usoo maray waa kasoo tegay ayagoo wada dhaqmaay bil iyo bar kadib gabadhii ayadoo walac yaroo bil iyo bara asagana fasaxii uu dhamaaday uu noqday ayaa ii timid gabaray iigu dhashay muqdisho kadibna xiriirka saas u sii socday wiilkii yaraantaadii aada isweyseen kalgacayl dhab ahna kuu hayay ayaad abaalmarin uga dhigtay inaad gabadhaada siiso waa sidaas asagaa dadaal badan muujiyey because anigu waaba iloobay soomaa asagaa iloobi waayey asagaa isoo xiriiriyey hadda qofkii kusoo xiriirsay inaad xiriirisa adna waa ku qasban tahay haddana markuu iga codsaday gabadhii ayadana ay geeyaankiisa ay tahay uu iga sabri la-ayaa macalo aabihii hadda uu xaadirkan joogo uu igu yiri markaan isu geeyey Een, dhoolay adiga iyo waxaan isla raba wiilkayga haddana maanta ilaahay wuxuu qadaray inuu gabadhaada guursado gabadhaada basra maadaama gabar yar ay tahay ninkuna uu aada uga weyn yahay ma xushmad waalidnimo oo ay adiga kuu haysay ku aqbashay guurkiisa mise wayba ku qanacsaneed maxaase caqabad ah oo aad kala kulantay ehelkaaga iyo bulshada inteeda kale horta wallaahi bilaa gabadheeda aad iyo aad ay ugu qanacsanta haddaysan ugu qanacsanayn anna ugama soo tageen iyadana lama joogteen soomaaliduna waxay ku mahmahdaan naag ninkii dhali karo aa dhaqi karo haddana way ku qanacsantaa oo ragga yaryar qaarkood uba- inuu uga wanaagsan yahay ba laga yaaba oo waa qof ku qanacsanay mideeda kale tan tolka tan qaraabada waxyaabo badan qisooyin badan badan badan aa igala soo kulmo wallaahi oo la igu yidhi nin adig ku shukaansi jiray oo adiga jacayl aa la soo jishay see u siisa gabadhaada waxaan yidhi gabadheedu wuu iga codsaday een, j- wuuna iga sabri waayey haddaan qof xun aan ahay ima soo xiriiriyeen ama qof aniga hilibkayga oo markaas farcayga ma iga codsadeen wanaaggii wuu ka sabri waayey anna waa siiye waa ku abaalmariyey qisada hooyo dhool ayaa waxaa buug ka qoray cabdirasaaq maxamuud yuusuf oo ay sheekada dhool soo jiidatay kadib markii ay uga sheekaysay sida ay wax u dhaceen buuggaasi ayaa waxaa magaciisa la yidhaahdaa abaalmarin jacayl isla xasan kaafi qoyste ayaa wax ka weydiiyey sheekada uu u bixiyey abaalmarin jacayl ee uu ka qoray hooyo dhool cabdirisaaq maxaa kugu dhaliyey inaad qorto sheekadan abaalmarin jacayl maxayse ku saabsanta wallahi sheekadan markii aan maat baranay gabadhii ay sheekadu ay maat maxaa ku dhacday oo la dhahdo dhoola u geedi markay iiga sheekaysay macnaa sheekadan maata abaalmarin jacayl iyo habkii ay ugu dhacday iyo muddadii ay socotay iyo sheekada xiisaha iyo nuxurka iyo qisada iyo- iyo fariimaha ay gudbinaysa markii aan maaragtay arkay baan go'aansaday inaan bulshada soomaalida usoo bandhigaan sheekada qoro waa hooyo macnaa saaxiibkeed ama nin ay wada sheekaysan jireen oo ay oo ay isla soo qaateen waqti iyo waayo qurux badan oo waayaha iyo waqtigu uu kala irdheeyey oo labaatan sano kadib isahalay macnaha gabadheeda curad macnaha ku abaalmarinaysa oo siinaysa jacayl awgeed marka waxa aada iigu qasbay oo baa igu dhiirigelina qoro macnaha nuxurka ay sheekadu xambaarsan tahay iyo sida ay sheekadu ay u tahay sheeko dhif iyo naadir ah oo soomaaliya aad ugu yar qisooyinka noocan oo kale isla bulshada soomaaliyeed aad iyo aad bay uga faaidaysanayaan macnaa nuxurka iyo fariimaha ay gudbinaysa intaba misay kugu qaadatay qoritaankeedii marxalada haysa soo martay sheekadu qisadan xasanow een, macnaa daabacaddii koowaad waxay soo baxday oo aan qoray labadii kun iyo afar iyo tobankii isla daabacaddii labaadna waxay soo baxday labadii kun iyo lix iyo tobankii buwaagtii macnaa bandhiga buwaagta ee muqdisho macnaa sanadkii dhoweyta aan kaga qayb galay aan ka mid ahay marka een, macnaa sheekadu guud ahaan macnaa hal sano iyo waxay u qaadatay ma sagaal bilood inaan soo saaro buuggaa sheekada abaalmarin jacayl oo macnaa hab qurux badan oo bulshadu ay ka faa'iidsan karaan u qoran marka dhib badan baa runtii intii aan maarata qorayay aan kala kulmay sheekada haddii ay maarata noqoto xagga macnaa qoraalka macnaa tafaftirka macnaa farshaxanimada oo macnaa soomaaligu macnaa uu dhib badan yahay marka maarata aad wax ku qorayso marka qisada horta maaha macnaa jacayl keliya maaha macnaa fariimo badan bay gudbinaysa waxyaabo badan bay bulshada soomaaliyeed ay ka baran kartaa lambar kow waxaa laga baran karaa waayihii iyo taariikhdii uu waddanka soomaaliya soo maray oo macna sheekadu maadaama ay labaatan iyo laba sano socotay waxay ka warramaysaa muqdisho siday ahaan jirtay waagii ay jirtay xilligii ay jirtay een, xukuumaddii dhexe ee soomaaliya qaabkii ay bulshadu ay u noolayd iyo sidii maaragtay maxaan ku ma labada qof maarta isku jeclaayeen macna sheekadu mararka qaarkood macna tiyaatarkii qaranka oo macna riwaayadihii hablo iyo hadna gursa doontaan ay ka socdaan xeebtii liido oo macna ku sagaal boqol sideed iyo sideetankii ay dad badan oo ajaanib iyo soomaaliya iskugu jira ay ku dabaalanayaan oo nabadgelyada iyo waayaha waddanku xilliga uu joogay macnaa quruxda iyo bilicsamida ay aada iyo aada maaragtay qurux badnayd bay macnaa tilmaamaysaa midda kale labaatankii sane waddanka dagaaladii sokeeye ay ka socdeen macnaa dagaalada habkay u dhaceen iyo siday u saameeyeen labada qof ee isjecel iyo weliba sida ay maaragtay ay finaliga sida ay maaragtay uga soo kabteen aakhirkii iyo siday isku helayaan dhool iyo raagi labada qof ee maaragtay isjeclaa iyo weliba macnaha sida maarata ma- raage uu ugu samray gabadhii dhool ee uu jeclaa iyo sida iyadoo ay jacaylkii ay u beerdaraysay ee ay nin kale u raacday iyo sida macnaha samarkii uu caawiyey raaga iyo weliba sida u fiican tahay qiimana u leeday in maaragtay macnaha hooyo soomaaliyeed nin ay waa hore is jeclaayeen oo ay wada sheekaysan jireen oo waayaha iyo waqtigu isku diiday in ay gabadheeda curad siisay oo ay ku abaalmarisay ninkay is jeclaayeen iyo sida jacaylka loo gudi karo midda kale sheekaduna waa sheekadii ugu horreysay ee jacayla ee iyada lafdeedii laysku abaalmariyo waa markii ugu horreysay ee geyga soomaaliyeed jacayl laysku abaalmariyo marka taariikh weyn bay u tahay guud ahaan macna sheekooyinka qoran iyo af soomaaliga intaba dhool gabadheeda basra la yidhaahdaa basra sidaad ii sheegtay waxaad kula kulantay hargeysa bal iiga waran intaasna halkee basra isku aragtay Een, muqdisho markii aanu isku aragnay dhool ee ay sheekada iga warantay bay waxay isku kaaga xidhay gabadheeda oo hargeysa joogta oo hadda macnaa dhool saaxiibkeeda hore oo hadda qabo marka hargeysan iyadana hargeysan maarta ugu tegay basra hilowle markaa macnaa basrana macnaa sheekada qaybaha dambe ay ku leedahay bay maarata macnaa iiga warantay habka ay ugu dhacday iyo sida ay maarata weliba ninka maaragtay ay marka hore hooyadeeda ay wada sheegsan jireen ay hadda tahay maaragtay xaaskiisa macnaa siday ugu qanacsan tahay iyo sida ay maarata abaalmarinta jacaylkiisay u gudbisay iyada laftoodu waa sheeko xiise iyo layaaba leh waxaa dhegaystayaal naga xusuusina in sheekadan iyo qaybaheeda xiisaha lehba aad kaga bogan doontaan barnaamijkan caweyska washington haddii aan la idmo weli waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a sidoo kale dhowrka toddobaad ee soo socda waxaan barnaamijkan caweyska washington idinku soo gudbin doonaa fanaanka cabdulqaadir cumar macalin jubba oo ay wariyaheena falastiin axmed iimaan u suuro gashay inay waraysi dheer kula yeelato magaalada minneabolis ee gobolka minnesota qaybta ugu horreysa waxay falastiin ku weydiinaysaa fanaanka cabdulqaadir jubba halka uu ka soo hanaqaaday fankiisa iyo heesihii u horreeyey ee uu qaado cabdulqaadir jubba cabdiqaadir dhowr iyo labaatan sano ka horaan ku fiirsan jiray ama ku dhegaysan jiray welina nin dhallinyaraha o eg tahay goormaa fanka kusoo biirtay hadalkaas waa soona noqday haye aada iyo aada usoo inta waa noo noqday sheegi doontaa laakiin bal wallahi sir ma jirto goormaa kusoo biirta fanka Een, horta fanka hadda ka hore waxaa la wareystay siciid saalax axmed alla ha daayo haween soomaaliyada macalimiintii bariya ahaa aabihii kooxda iftiin ahaa markaasa siciid saalax waxaa la yidhi goormaad fanka soo gashay wuxuu waxaa igu maqaala inuu yidhi fanka lama soo gale eh albaab maaha la iska soo gelaye dadka waxay dhahdaa goormaa kusoo biirtay marka haddana reer xamar markaan nahay shimee soo gashaa la dhahaa Haye.
ama goormaa soo gashay laakiin waa goorma kusoo goorma kusoo korortay ama goorma cagta soo gelisay waqti dheer waaye awas cunug yaraan ahaa oo iskuulkan kasoo bilaabanay sida qof walba la socdaba ardadeydii weli nawaaxiga adduunkay ku nooshahay soomaaliya way maqlayaan kulleytaba Een, iskool xamar jajab iskool xamar jadiid een, iskool kaasa babalaare Een, dadka fanka qaarna ayagoo weyn bay soo galaan qaarna ayagoo yar qofna uu ku dhashaa fanka markaan fanka soo gelaya sababtaan usoo gala ma aqaano inkastoo le- leegala dagaalamay hooyada iyo aabbahay aada igala dagaalameen haddana lekari waa ma maqashay hees hiba qaadaan maqaljiro waa laygu daalo laygu daalo damac layga waa marka waa lagaa celin waaye si walba haa sanadkay ahayd marka sanadkaas wallaahi sanadka marka dhaafta socday falastiin waa dhib badan tahay sanadkan ajmeel sanadka ma dhowaa Een, eh, ma- kolley ko- ubaxa markaan ahayn een, eh, rag badan oo ubaxa hadda waa la wada wenyahay laakiin soddon sano xataa labaatan mahaya
soddon sano kahor inaan ku dhegaysanaya cabdiqaadir haa kore u dhaaftaan ku dhahde Haye.
aan soddon sano ku dhahe soddon sano kore u marka dhaaf.
een, fanka waxaa la dhahaa fanaaniinta qofba waxbaa ku dhaliya inuu fanka soo galo maxaa kugu dhaliyaada inaad fanka soo gasho
wallaahi ma garanayo aniga adoo raba arag anagoo gurbaan tuma in la arkay ciyaal dhawaaberi markaan joogno una sheefta ama ama xamar jajab oo habeenkii gurbaan kooxda muusikaaleyda oo xoogga dalka soomaaliyeed iyo kooxda biliiska jiri jirtay oo galabta khamiista ninka xasuustaa xasuusanaya dad badan Een, marka aniga midda kale da'deeda maba dafira yani sababta da'da waxaan u dafirayn hadda ka horaa ilaahay jannada ka waraabiye maxamed cumar huryo aa wuxuu arkay dad sheekaysanaya oo marka magacooda aan sheego oo hablaha waa beri u badnaa markaasi waxay lahayd ma aniga waxaan kasoo bagan soo kale waqtigaas Eh, maya waxaan dhashay waqtigaas huriyana wuxuu ahaa nin ilaahay natural kumadii ilaahay ka dhigay caadi ah markaasu wuxuu yidhi een, waryaare haa maad xishootaan markaasu dhehen waayo inaad wax fiican samaynaysaan ba samaynaysaan ba umalaysaan buu yiri masaariifta ilaahay baa inkiraysaan ilaahay intaas idin soo nooleeyey ee ris idin risaqayey ayaa dafuraysaan buu dhaaye daadina caadigiisa caadigiisa ka sheegta marka hadda daada ma la inkiro daada waa wax lagu faana waaye daada aan aniga gaaray hadda dad aan gaarinaa jira oo oo ilaahay jaanis u siinin inay soo gaaraan waqtiga maanta aniga aan helay Een, waa nasiib inaad cimri dheer hesho waa nasiib inaad caafimaad hesho ilaahay baa mahadla caza wajalah intaan haysana allah siiya caafimaad inta haysanana allah zaaidiy marka markaad fanka soo galaysa heesta kuugu horeyso qaata ma xasuusataa ama heesihii fanaaniinta kale ee aad dhihi jirtay oo ma aqaali jirtay ma xasuusataa heesaha heesaha is- waxay ahayd iskuul heeso inta badan heesaha iskuulka rawaayadii iskuulka xamar jadiid oo kale een, axmed diiriye meeluu joogo oo maanta u imaqlaaya iyo cali sheikh oo laba bara ahaa iskuulka xamar jadiid iyo macalimadii ama een, directooradii iskuulka markaas waxaan maqlay inay ku dhimatay maraykanka jannada allah ka waraabiyey oo la odhan jiray sayna maxamed yaxye markii dambena haysatay gabdhaha kacaanka ee afgooya haysatay maamo aad qaali u ahayd dadkii hore wax bartan ahayd inay california ku dhimataan maqlay maraykanka marka sayna maxamed yaxye ayaa meesha ahayd een, kooxda noo tumaysan markaas iftiin bay ahaayeen Een, waxaan ka xasuustaa seeraar amiin jani markaa ma jirin iftiintaan kale markaas Een, marka heesihii iskuulka ahayd iskuul axmar jadiid oo markaas lamarka koowaad aan galnay iskuul axmar jadiid marka markaa fanka soo gashay ma heesaha hirgalaad ku heesaha hirkalaan galnay iyo marka heesta heesta uga qayb gashay heesaha hirgal eh, dhowr hees laakiin heesta beer qabowjoog kale kabacdi isla markiiba waa la kala nasiib badan yahay dadka ilaahay Een, cidna cidna cid kama fiicna Een, dad badan oo iga fanaansanaa jira aniga ama aan ogahay inay fanka iga fiicnaayeen iga fanaansanaayeen iga cod macaanaayeen iga atar- agtarsanaayeen iga laxan fiicnaayeen wax badan iga fiicnaa laakiin jaaniska aan helay aan helin jaaniska dee ilaahay baa ku shaqale kaas nasiibka ama xas ama wixii ilaahay ku qoro lakiga waa wixii markaa ilaahay adag ku siinayo laakiin ilaahay wuxuu i siiyey janis aan ku helo oo inaan dhaqso caan baxo oo kuwa markaa iga horeeyo oo i gacan qabta xataa oo aniga iga wanaagsana xataa aysan helin janiskaas marka heesta beer qaboojiye yaa sameeyey waxaa sameeyey cali barre xuseen ayaa sameeyey laxankii muusiga anigaa sameeyey oo markaad heesta ugu horeysa uga qayb galaysa laxankaaga iyo muusigaaga anaa sameeyey haa heestaas anaa sameeyey heestii kale ee ama aan caanka ku noqday fankayga midda kale eh, ardada iskuulka horta lambar wan u ahaa iyo macalimiinteeda sida macalimiinteeda uu ka mid ahaa cabdi moses guul oo iskoolkaas balaar macalin ku ahaa waa kuu sheegay cali sheikh iyo axmed diiriye oo macalimiinta shaqada qaranka waagaas ahaa Een, een, waxaa laakiin aad iyo aad markii dambe iga caawiyey runtii oo tahay inaan xuso gabdhaha hobolada waaberi iyo wariyayaashii reer muqdisho kulligood wariyayaasha reer muqdisho yar iyo weyn mahad baan u hayaa iyo gabdhaha waaberi gabdhaha waaberi oo aad aad ii saaciiday macnaha Een, marka dumarku way ka activesan yihiin ragga sometimes waana in lagu tiriyaa dumarka inay dadka indhergaradka ama ileerta ay kamid yihiin sababtoo ah marka waxaan ahaan ma ogeynba ayaga unbaa go-aan ku gaaray inay ii yeeraan oo rawaayad la soo celinaya markaas calaqaasan uu ka maqnaa booskeeda anuu markaa waa berin een- een, eh, nin yarna iska ah ay yidhahdeen booska ininkaas hanoo qabto ininka jubbaha isaar geligeliy saasa lagu yeeray tan labaad haddana hees haddana aan ku waaintaasi riwaayada ahayd waxay ahayd een, joob qalinjaday gabay Een, booska saaraqaasin Een, haddana waxaa ku sheegtay qof walba uu waxba ku caanbaxaa ama hees buu ku caanbaxaa oo nasiib ku leeyahay heestii gobolada oo barnaamij la odhan jiray daljir oo markaa uu socodsiin jiray ilaahay hadda hayo cabdiqaadir maxamed mursal wariye qaran ah wariye weyn ah magaaladan hadda nala joogo magaaladan hadda nala joogo een, abaal weyn igu runtii igu leh een, sababtoo ah een, cali jaamac boqorre ayaa sameeyey cali jaamac boqorre oo markaas joogay sacuudi carabiya magaalada magaceeda khamiis masheed joogay ayaa soo dhiibay barnaamijka dadka qurbaha la wareysan jiray dan cabdiqaadir maxamed mursal ayaa barnaamijka socodsiin jiray isagoo islamarkaana ahaa agaasimihii guud ee raaday muqdisho Een, heesta beer qaboojiyaha rabaa dadku inay ku nastaan Een, waayo waayana ay soo xasuus erayadeedii wax ma nooga sheegi kartaa intaan heesta dadka dhegeystaasha iyo dad- waa runta marxaba falastiin heestaas waxaa waaye raggu belada uu maro baasihii ka sheekee dumarkuna baraaraha beryo waxaa marbaashoo soo bileeyaa cashaqa ma isaare buur dheer baaxadagiisaan la bad- la dabaaldegaaya adna ima bogsiino hadal badanka laabtiyo reer qabooji ima oran waayo dan habeenkaas waxaa socodsiinaya hayloobin ninka guran ee hadda jooga v o da ibraahim xasan garabey daandurey ayaa socodsiinaya barnaamijka my friend saaxiibkay x anzelotti waa beri anzelotti alamooda intaasaas ku macnay daanduley daanduley wuxuu ahaa dadka markaas eh, iyagoo yar isna bilaabay sida anaga fankaan u jecleen ayuu ilaahay magis ay remember him asna wuxuu u jeclaa sanadka inaa ii sheegto marka waxaan rabaa qiyaasta daanduray inaan ka qaato sanadka oo daandurey ah, daandurey sanadkiisu ma dheera aad buu dheera ma fahanta Sa- marka eh, ah, ibraahim xasan garabey marka wuxuu asigana i remember high schoolna wuu dhiganayay isla markaana wariye u ahaa wariyaha markaas ugu caansan een, xaafadeena waa beriyi iyo isla markiina wuxuu dadka ku kala qaatay markuu high schoolka dhameeyey
raggu beleda uu maro baasihi ka sheekee dumarkuna baraaraha dumarkuna guud ahaana barnaamijka cawayska washington ee caawana heestaas ayaan ku soo gebagabaynayaa ee dhegihiina ku soo dhacaysa fanaanka cabdulqaadir cumar macalin jubba waxa uu magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ugu warramay wariyaha v o a ee falastiin axmed iimaan oo dhowaan halkaasi booqatay intaan mar kale ismaqlayna waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo baraaraha dumarkuna baraaraha baryo waxaan barbaarshoon soo bileeya caashaqa ma isaray buurdhe baaxadagiisii habeenkoo bartegay baan soo baraarugaya bogolyuu la toosaa baryo waxaan barbaarshoon soo bileeya caashaqa ma isaray buurdhe baaxadagiisii habeenkoo bartegayba soo baraarugaya bogolyuu la toosaa adna imaabog inino hadal bedinka laabtiyo beer qabuuja imaa oran qabuuja imaa oran qabuuja imaa oran beer qabuuja imaa oran